tid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee dalkan kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada fmk halliba toddoba dhibic lix megahartise barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira qaar ka mida dadka qaxootiga oo la yimid hal-abuur dhanka tabcashada beeraha kadib markii uu ku filnaan waayey raashinkii gargaarkahaa ee la siinayey iyo qaxootigii dhowaan kasoo barakacay gobolka baay ee yimid xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey sicir bararka maciishada quduldaruuriga ah shakhsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guddoomiye xaafadeed qaxootiga dhadhaab oo ka warbixinaya dhibaatooyinka uu ka dhaxlay dagaaladii sokeeye ee soomaaliya barnaamijku waxaa idinla socotiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya qaar ka mida qaxootiyada ku nool xeryaha dhadhaab ee waqooyi bari dalka kenya ayaa ku dhiiraday in gudaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka tabcadaan beero si ay ugu kabtaan raashinka gargaarka ee la siiyo maadaama uusan ku filnayn waxayna isugu jiraan kuwo horaan beereley ahaa markay soomaaliya joogeen iyo kuwo tababaro dhanka beeraha ka helay haydaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab dalagyada ay ku beereen beeraha waxaa ka mid a yaanyada qaraha mooska iyo dalagyo kale oo dhammaantood ila dhaqa u noqday qaxootigan ku dhiiray tabcashada beeraha qoysaskan ayaa marka laga tago dalagyada ay isticmaalaan ayaa inta u soo hadhay waxay u suuq geeyaan suuqyada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba sidoo kale deegaanada ku dhowdhow maadaama meel intaasi ka fog aysan u suuq geyn karin maadaama aysan haysanin sharciga ayay haddana ku faraxsan yihiin in il dakhli abuur oo ay ku kaalmeeyaan qoysaskooda ay heleen mashaariicdan beeraha ee loo sameeyey dadkan qaxootiga ayaa ka mid a tijaabooyin ay wadaan haydaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si dadka qaxootiga ay wax soo saar u yeeshaan cabdi maxamed cali wuxuu hal hektar oo beera uu ku leeyahay meel laba kilomitir ka baxsan xerada qaxootiga xagardheer halkaasi oo ku abuuray dalagyo kala duwan wuxuu ka mid ahaa qaxootigii kasoo barakacay degmada bu'aale ee jubbada dhexe halkaasi uu beeraley ku ahaa wuxuu v o u sheegay in markii uu ku fillaan waayey raashinkii gargaarkaha ee la siiyo inuu ku dhiirraday in uu markaasi beera tabcado waxaan aan deganahay kaamka qaxootiga dhadhaab khaasatan xagareer waxaan ahay dadka qaxootiga kasoo qaxay gobolka anjubada dhexa khaasatan buaalo wixii hay-adaha ay bixinayeen ugu filnaan waaye meeshii macluul ay ka timid waxaan isku daynay dhulka qaxootiga dhexdiisa inaan beera ka beerano dadaalkii marka adigii qaxootiga dhexdiisa ayaan isku daynay inaan beera ka beerano iyo korkiisa meel ah meeshii markaan aragnay inay xoogadooyna anfacaysa ayaa marka biila-aan darteedna inugu qabatay dadaalka aan fulinayna oon samaynayna markaay arkeen hay-adaha iyo waxaan ayaa nagula caawiyay maadaama beeraha meesha ay ku badan yihiin beeraha meel hoose ayaan kasoo bilownay meeshii markaan kasoo bilownay ayaa dhulkii kore aan soo raacnay dhulkaan kor usoo raacnayna maadaama u oonahay ayaan gaarada meesha intay biyo kusoo dhaamino inaan ku waraabino marka arrimahaas dadaal badan aan ku bixinay alxamdulilah maadaama ay maanta aan ku guulaysanay arrimihiida ayna noo fiican yihiin laakiin waxqabad badan iyo kaalmo badan ayaan u baahannahay marka beerahan maxaa dalagu ku abuuran beeraha waxaa dalagaon ku abuurnaa oo ka baxa sida digirta yaanyada sida hadda arkaysaa mooska baamiyaha waxyaalahaasa ka baxataa galeyda iyo sisinta taa waa ku abuurnaa marka alxamdulilah marka dalagyadan aad ku abuurtaan beerahan ee kala duwan eed ka sheekaysay xageed u soo geysaan dalagyada sida magaalada sida qaxootiga dhexdiisa ayaa inta badan horta ay ku baxaa iyo qaxootiga agagaarkiis tuulooyinka ah marmar hataa waxaa dhacda maadaama dalagyadan ay ka baxay sida eegaaris meelahaas ay yimaadaan qaxootiga marmar markii wujid xiran dhaca kalehi beeraha waxaa loo baxsadaa kuwa anaga aan tacabno meelahaasaan usoo geysanaa alxamdulilah anaga reeraheena ilaa iyo qaxootiga dadka dhanba waana anfaceen marka aad iyo aad marka noloshiina maxaa iska bedelay maadaama horaan aad ku tirsanaydeen oo keliya raashinka gargaarka haydaha aad ka heshaan raashana gacmihiina aad wax ku soo saarataan noloshiina iyo nolosha qoyskiina maxaa iska bedelay nolosheena waxaa iska bedelay aad u weyn wax faa'iido badan ayaan ka helnay maadaama halihii qaxootiga naga siinayay annagana kaalmo kale aan helnay oo raashiinka nooga baxa guryaha aan geysano oo carruurta nooga noolaadaan wixii oo ganacsi ahaan suuqa aan u geysanona dhaqaale ay nooga soo baxaan adiga alxamdulilahi aad iyo aad baan noogu faa'iidnay horaan markii aad joogtay soomaaliya ma beeraley baad ahayd ma taasaa kugu kaliftay in aad xirfadaada hore beeraleyda aad la soo baxdo ood xeryahan qaxootiga iyo dhadhaab oon beere laga aqoonin aad beere ka samaysato waqtigii hore soomaaliya aan joognay beeroleyaan ahayn dadka beera tacbataa la ahay marka maadaama beer dhaqan u lahayn beeraha soomaaliya beera aan ka tacba jirnay dadka xoogooda beere u ahay beere aan ku tiirsaneen marka sidaas ayaan ugu kaliftay inaan intan hadda beerihii aan galna iyo noloshii qaxootiga waxaan ka qaadanayni oona anfici waay ayaan in isku daynay inaan beerihii aan raadino dhulka aan ka raadino dhulkan iyo dhulkii soomaaliyan isku mid maaha dhulkaa xoog in wax looga soo saarta oo dhaqaalo badan iyo biyo badan iyo daawo badan iyo waxyaalo badan uu u baahan yahay saas ay tahay ayaan gacanteenna kula dagaalanaa markaan samaynay dadaalka aan samaynayno aan ku bixinayno juhdiga markay arkeen hay-adaha ayay dadaal aygana ay muujiyeen dadaalkeenna markay arkeen ayay nagu caawiyeen haaman oo biyo lagu shubo oo lagu waraabiyo beeraha meeshii gaardameerka biyahan ku dhaaminayni marka alxamdulilaahi beerihii hadda haamankaas la saaray wallahi aad iyo aad waa horumar badan ayay sameeyeen aaday u fiican yihiin marka beerahan dhex joogna hadda waxaa ii muuqda dalagyo kala duwan sida mooska oo kale saytuunin aad abuurteen markaasi sidoo kale taliinta waxaa sidoo kale aad abuurteen baamiyo marka qorshaha ma idinku jirtaa inaad abuurtaan dalagyo kale aadow weyn aadow weyn waan ku talagalsannahay dee geedahan hadda sida mooska iyo kale geed muradidan waxay u baahan yihiin biyo badan maadaama wixii waxaan gacan ku waraabinayna ay yihiin meeshii saanoo kale hadda biyo looga helo waxaan rabnaa inaan weli geed muroodka waaweyn aan saarno oo dadaal badan aan ku bixino marka insha allah fadama xuseen xaaji waa hooyo ka mid a beeraleyda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay v o u sheegtay in dalaga beerta uga soo go'ay wax badan nolosha qoyskeeda ka bedelay una baxsatay khibradeedii hore ee beeraleyda maadaama markii ay joogtay baar dheere ay ahayd beeraley oo qaxootiga xarada dhedhe kolkaa beeraan ka tabcanaa beerahaas unbaan xoogeena ku farsamaysanaa nolosheena ka dhacsanaa baamiye digir nyaanyo intaasaan ku beeranaa intaasa wixii alla naga seen ka guranaa marka xero qaxooti baad joogtaa maxaa kugu dhaliyey in aad beer samaysato waxa aan qaadana naguma filno nolosheenna kuma aado kolkaa beerahaasaan ku kaalmaysanaa marka hadda beertaadaan joognaa dalagyo kala duwan baa ku abuuran waxaad gacanta kula jirtaa falitaanka beerta marka dalagan hadda aad falayso magacii waxaan falayaa fal baan falaha digir iyo baamiye iyo bocor iyo nyaanyo intaasa iigu beeran marka noloshaada maxay ka bedeshay noloshayda markay ii baxda ilmuhu iigu noolaadaan yunifoomka ilmaha iskuulka naga helaa bareefadyaha naga baxsadaa noloshooda markaa taamtaam waay mar alla markay biyo noo galana dee marka aan soo qaadanta baan isaga bixina hadbasaan qob fasalka uu noogu istaaga yaan wax aga helnaa talahanoo kale markii dalaga uu kuu go'o ama yaanyada ama baamiyahoo kale xageed usoo geysaa suuqaan geystaa ilaa dhagaxley baan geeyaa baabuur baan saaraa ilaa dhagaxley xagardheer gudaheedana meel walba waan dhigaa waa la iga gataa mar alla markay nolosheenna waxay fiicantaa beerta ay noo baxda raashinka yaroo la qaata naguma filno wax uu noo tara ilaahay unta kaalmo unbuu galaa maogee wax kaluu gelay manaysana marka subax kasta beerta waa dhimaataa waa beryo laigama waxaw taawaaba run ilaahay iguma cadaabay waa beryo waan imaadaa beertaasaan maalinta dhexgelaa gabalka markuu dhacan ka hoydaa waa beryan waan imaadaa marka tusaalahaan oo kale soomaaliya markaad joogtay ma beeraley baad beer baa nilagu soo koriyay abbay beer baa nilagu soo koriyay anaga qaxootigana hadda ku dhintay anaga falkii wuxuu una baray unbaa haddan ilmaha igu xogsan duubow aadan cumar waa lixdan iyo afar sano jir ka mid a beeraleyda qaxootiga dhadhaab wuxuu dhankiisa v o a u sheegay waxyaabaha ku dhaliyey in isagoo xero qaxooti jooga beer uu tabcado lixdan iyo afaraan jiraa daha seebtaan ka bilaawnay meeshii walow caro ay badarkas ka baxaaya weliba ugu fiican iyo meeshii kaga dhexdooda intaas gacanaan ku waraabinaynay weliba foostooyin oo annaka aan soo gadanaan biyo ku siinaynay ilaaha baa na lehe haddeerna shaqadii aan si fiican usii wadnaa gelayd waa ku beeri sisinta waa ku beeri moordig waa ku beeri basal waa ku beeri waxaa igu dhaliyey waa ii anfici waaysi raashiinkii oo qaxootigii laga qaadi waayey dhaqaalihii hore markii hore aan ku dhab ma jirna inaan meeshii madow aan wax ka tacbanno meeshi madowna haddii tacbanay weliba gacantaan ku haynaa marka waxaad sheegtay in meeshan aad meel hoose ka soo bilowdeen inaad gacanta ku waraabin jirteen marka markii ay hayadaha idan siiyeen haamo biyo ku jira dalagyadii maxaa iska bedeleen haamanka aadaa si fiican loogu faa'iidey waa lagu faa'iidey ninkii han ay u fuulin iyo ninkii u fuulin dhexdoodaba waa ku wada noolaanay waa ku wada noolaanay haddeer aniga waxaan ka imaaday socodkaygii hore saakow dhul qodataan ahayn beer goleed waa tacba jirn beer adag waa tacba jirnay waxoo dhanba dhaqaalahood iyo gacan ku haashkood waa ka siina dalabka soo baxa wixii iga ogolay iga soo baxa wixii digir iga soo baxa waxaas meelahan ka iibsada kuwaasi waxay ahaayeen cabdi maxamed cali faadimo xuseen xaaji iyo dhuugow aadan cumar oo ka mid a beeralayda qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab nooguna warramaya isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bare kenya haddaba si aan xoog dheeriya uga helo qaxootiga beeralayda iyo waxyaabaha ku dhiirageliyey in iyagoo xero qaxooti jooga dhulka wax ka soo saartaan ayaan wax ka weydiinay cabdi xasan oo ah madaxa beeraha hay-adda maxalliga ee faa'iida ee ka howlgasha xeryaha dhadhaab islamarkaana ku caawisay gacan dhaqaale ka helaysay hay-adda u n hsr biyaha iyo midhaha ay beeraha ay dadkan qaxootiga ay ku abuurteen marka dadkan qaxootiga ayaka dadaalka la imaadeen dhowr sano bay ay ka isticmaal jireen beerahan waxay ku waraabin jireen caagal af laga gooy integreta lagu keenay caagasha kusii waraabin jireen marka way far badnaayeen beerihii marka marka arkna dadaalkay sameynayeen iyo waxay soo saarayno maxaa yeele wixii xagadheer ay ka gureen ifii dhagaxli marmar qaar ay geenayaan markaasaan anaka u n hcr iska kaashanay marka sidii loo taageeri lahaa baan sameynay marka hama biyaha loo sure biyihiina hadda way isticmaalhayaan oo way ku socdaan marka wax soo saarkoodan aad buu u fiican yahay marka qodaar fresh bayna kasoo saaraan meesha marka cabdi hay-adda faa'iida oo aad ka tirsantahay un h r oo iskaashanaya haamaha biyaha ay ku waraabiyaan beeraha u sameeyay sidoo kalena dalagyada kala duwan ay ku abuurayaan baad ka caawiseen marka arrintan maxay ku timid arrintan waxay ku timid markaan aragnay dadaalka eg ee dadaalayno maxaa yeele dadka soomaali ka imaadeen beeraleyna ahayn marka dadaalka eg ee sameynay markaan aragnay ma anagna aan aan sameynay inaan caawino oo ayakaana na soo cawdayno maadaama aan qaybta dhista aan ka shaqeyno waxay dheheen bal inigna saanoo caawin lahadan falkada gal anagna un baan la hadalnay un iskaashanay kadib baa la sameeyey in biyana loo geliyo wax alla wixii mira oo fruutina in lasoo gado saas ay markaa dambe ay shaqadooda ku wataan marka dalagyadan abuurka aad siisaan xaggee laga keena dalagyadan abuurka inta badan waxaa laga soo gadaa nairobi ilaa gaarsataa waxbaa laga soo gadaa marka kenya gudaha maa laga keenaa dalagyadan kaasina wuxuu ahaa cabdi xasan oo ah madaxa beeraha ee hay-adda faa'iida noogana warramaya sida ay beeraha ku bilaabeen dadkan qaxootiga iyo caawinta ay caawiyeen ka hay-adda faa'iida iyagoo gacan dhaqaale ka helaya hay-adda u n hasar wuxuu noogu warramayay isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halka aad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay v o e da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii cabdisalaan axmed seres oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed noligol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan v o e si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oon barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka oon isbuucan ku waraysan doono aabba soomaaliyeed oo saddex jeer ku barakacay gudaha xeryaha oo ka warbixinaya oyihiisa baraka iyo dhibaatada uu ka dhexlay colaadaha iyo abaaraha ka dhacay dalka soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicir bararka ka jira xeryaha oo saameyn ku yeeshay qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha dhadhaab balse marka hore aan ku bilowno martida qaxootiga toddobaadka dagaalada sokeeyey colaadaha ka dhacay dhulka soomaalida ayaa saameyn ku yeeshay muwaadiniin badan oo qaarkood ku waayey naftooda halka qaar kalena ay ka barakaceen si ay naftooda uga badbaadiyaan dagaalada ahliga ah ee ka dhacay dhulka soomaalida iyadoo muwaadiniin badan oo ku faraxsanaa ku noolaanshayaha dalkooda hooyo ay danta ku khasabtay inay u barakacaan xeree qaxooti siyaad cali gallow waa guddoomiye xaafadeed ku nool deegaanka buulobakti oo abaartii laba kun koo iyo toban ku dhufatay dhulka soomaalida ka barakacay deegaanka hisfaragle ee gobolka jubbada dhexe siyaad ayaa ka warramaya waayihiisa nololeed iyo dhibaatada uu ka dhexlay abaaraha iyo dagaalada sokeeye siyaad cali gallow ayaan magacii la dhahaa waxaan ka soo gooriyey jubbada gaar ahaan degmada salagla dhaqanka iyo tacababarkeena wuxuu ahaa nin xoololey iyo nin beeraleed baan ahaa abaarihii xumaa iyo olkii baraba kace ayaan soo galay marka laba kun iyo toban kowdii ayaa abaartii halaagaheed oo qohodigeed kasoo guuraan ahaa xaasna markaa waxaan watay laba reer afar xunugna waan qabay dee markii abaarna gashay oo hoolihina ay dhammaadeen dhulkiina eber uu noqday dhul aan lahayn xoolo aan lahayn colaadan ay sii socoto ayaan soo barakacay waxaan soo degay ifotuul ninkii dadkii lagu bilaabay number kow ayaan ahaa marka bidnillahi tacaala ilaa waqtigii waxaan ku noolahay ifotu iyo haddana gaar ahaan waan kasoo guurnay dhagaxley korkeeda meel la dhahaa buulobakti haddana loo bixiyey jey halkaasaan deganahay haddee noloshii hor aan ku noolaa iyo madda maanta aan ku noolana wayna kala tahay cabdisalaam laakiin dhib weyn baan soo marnay waddanka shoomu soo marnay waayahay si aad xilligii aad ku nooleed falagle noloshiina qoys ahaan maxaad ku tiirsaneedeen ma xoodhoqoto miyaad aheedeen mise beraley walaalow beraley ayaan ahaa beer baan tabcin jiray waa taqaanaa dee dadka beeraha markay leeyihiin beeraha magac bay u kala bixiyaan waxay dhahaan khontan qaboobe khontan darab ninkiile macnaha waxaa la dhihi jiray khontan qaboobe la dhihi jiray ninkii macnaha ka badan u haystana dee waxaa la dhihi jiray bakaarweynaha la dhihi jiray magaceeda bakaarweynaha la dhahaa marka bakaarweyne iyo khontan qaboobe dhexdayaan u dhexeeyey dhulkaan iska qodan jirnay nabad bay ahayd way fiicineed dadkan dad iska ahaa jamaco ahaa dad hataa marka beeraha la goosanaya ta amarka la qaato isku xiranoo oo culimmada xukunta ayaan ahayn markii dambe dee burburka markuu dhacay waxaa soo baxday in macnaha dhulkii u lamaadguuro culummadii la layeeso amarkooda dhammaado haddii dhulka dib culumadiiba ay ka xumaatay dowladdiina ay xumaatay isigana wuu nabaadguuray abaar run baa dhacday xoolihiina dulan iyo sun balaayi habaddii qarxabaa iyo ayagii naftooda barakiciyey xoola la-aan iyo badar la-aan markayna qabatay waan wareernay marka bidnilaahi taala saasaan ku noolan warka hore haddaan soo gurayna dee hay-adahan ayaan la soo kulannay sidaan reebnay weli kama helin eberna maaha nolosha waayahay siyadow inta aad dalkaaga ku nooleed maalin baad qaxooti naqanaysaa weligaa ma ku fikirtay cabdisalaamna weliga kuma fikirin annaga waxaan maqli jirnay waagi hore waan isku habaari jirnay qaxoot allah kaa dhig qaxoot u guur habaar baan ka dhigin jirnay annaga dada dee isa qani e ilaahayna geel siiyey beere siiyey wax walba siiyey ayaan ahayn oo dowladihii horena siyaad barana soo gaaraan ahaa waa iska ladneen marka nin tuugsado iyo nin qaxoot usoo guro iyo nin macnaha waxa loo qiibiyey waan caay baan u malayn jirnay hadalladii waan ka soo gaaray aabbahay allah u naxariiste wuxuu dhihi jiray waxa saddex meelood laga helay ilaahay rajagan kama dhigo qaxooti ilaahay nama bido xoolaan leenahay xoolaha ilaahay nagama dhameeyo duceeyga oo waalidka ay ku ducaysan jiray qodobadaas ayay ahaayeen ma lahayn marka anoo hadda konton jir eh yaad marka qaxooti tegi doontaa waxa saddex meelood laga helay ayaad arki doontaa ani ma lahayn hadda tii laga dhaawin jirayba mana ayaan gacanta iigu jirta cabdisalaano laba kun koo iyo toban xerya ayaa soo gashay waxaa laidin dejiyey idinka kumanaan qoys ah degaankii ifatu ee hore loo soo xiray bal qaabkee baad nolosha u wajahday cabdisalaano horta wax walba intaad ka fogtahay ayay ku dhibaanay laakiin haddaad u imaato waad la qabsan markaan soo degaynay ifo aan ifo baan ku soo degay banaanka kore oo hawiji bay korkeeda ayaan soo degay waxaan u malaynaysaa sanad mise laba sana ayaan la qabsan waa qaxootiga insha allah markii dambe waan la qabsanay oo hay-adihii way noo imaadeen waxaa noo furay xafiis macnaha raashin ka qaadano xafiis caafimaad eh waxyaalo badan baan helnay annagoo isfahanay oo showtii hore waa liloobay aan leynahay ayaa haddana barakaca geedi ayaana soo galay haddee cabdisalaano hadda kaagama sheekin karay tan dambe hadda haysatii hore fahmay lehed waayahay laba jeer ayaad ku barakacdeen gudaha xeryaha haatan saddex sano ka hor ayaa mar kale xeradii laydinka raray oo laydin dejiyey duleedka waqooyi ee xerada dhagaxley bal haatan xaalkiina cabdisalaano karla husee laba mee saddex baraka waa annaga hadii barakacaan kuu sheego aniga soomaaliya markaan ka imaada waxaan kusoo degay bannaanka wejiba ifo anoo marka aan guryaha dhistay ala garoobaha wax walba aan habeystay gamaasta ii jaran tahay jikada ii jaran tahay ayaa layidhi dhulkan laguma talagelin waad guuraysaa waxaad u guuray ifo tiri iyo meel la dhaha ifo two geediga koowaad horta aan kusoo guuray barakac kaasi u ahaa markaan meesha degay wakti aan ku qaatay afar sana aan joogo haddana waxaa la yidhi waad ka kacaysaa meeshan looguma talagelin qaxooti inuu deganaado tarasas tarasas baa laga raba dadka lagu soo dhaweeyaa waad ka guuri ifo ee dhagaxle meel sheegaa la yidhi haddana marka insha allah waxaan ifo dareen waad kusoo degtay waad aragtay bal ifo dhagaxle inay kuu dhaantaa laga yaabaaye dhagaxle aad dhagaxle saasaan kusoo aaday waxaan soo degay meel la dhahaa buulabakto buulabakti hadda ayaan joogaa naag waxaa la yidhi taaro kale mara berigii lafuraha iyo berigii aan gursina ee macnaha ku maamahada hadda marka aniga geedil dhaha qaytigii ifutuu saamayn weel buu u yeeshay hadda waxaan leeyahay markii la guuro makiiba ku soo mari doona ayaan leeyahay taa dhib weyn bay u dhaaftay abdisalaam waa tahay ugu dambayntii in sideedu rajo inta lagaa ka qabta inaad dalkaadii iyo deegaanka aad ka soo barakacday aad mar uun ku laabato maasha allah habeen iyo waalin waan ku riyoodaa mar walba waxaad moodaa inaan taaganahay bu-aala masasalagla geedihii udgoonaa iyo goshi wanaagsaneed iyo cadabla uurka weynaa geela macnaha qurux badnaa oo kooraha loo kala dooran jiray riihii faraha badnaa oo markay soo cidda soo galaan sigadood macnaha la wareegi jiray lo-dii faraha badneed ee dibigii marka ku yeero dee gabdhaha ay wada fiirin jireen aniguna jiibta dheeraa qaadan jiray wallaahi dina maba sheeg sheegi kari waxa waxaan soo asuusta maaha ilaahay boqorkaa insha allah dalkeena nabada nabada igu celiyo dalkeena nabade allah haysto insha allah kaasan wuxuu ahaa siyaad cali gallow oo aan u soo xulnay martida toddobaadka qaxootiga oo igu warramay gudaha xeryaha dhadhaab shacarbaro xoogan ayaa ka jira suuqada xeryaha dhadhaab ee dalka kenya kaas oo si gaara saameyn ugu yeeshay qaxootiga cusub ee ka soo barakacay abaaraha kuwaas oo u badan dan yar aan iibsan karin cuntada qotolduruuriga ah oo gaartay qiimihii ugu sarreeyey suuqada xeryaha qaar ka mid a qaxootiga cusub ayaa barnaamijka caweyska la hadlay ayagoo ka warramay walaa ay ka qabaan qiimaha haatan cuntada lagu iibsanayo aniga magaceyga khadiijo cabdillah la dhahaa waan fiicana alxamdulilah qaxootigan baan qayb ka deganahay dad qaxootiga iska rafaadsan oo maxay aheeday qaxootigan hadda ninkii kaar lahaana waxaaba hadda dhib isagoo wuxuu goosan karana mala maryihii lasoo dhaqahayna hadda egedankii lasoo koray ilmaha u gool layihiin waan iskaan iska dajirnaa waan iska baahannahay biyo ma qabno maxay aheeday dee qaxootina hadda mara naageed soo dhaqana hataa boqol siin hadda kii lasoo koray kuuma gooso maxay aheeday qaxootiga waan ku dajirnaa waan dambeennaa saa'id bisaa'id baa lagu waayahay waxaad ka warantaa sicirbaarka ka jira xerada iyo raashinkan qaaliga noqday dhibka aad ku qabtaan caano ma gadan karno xabad caanee ma gadan karno kiilo sokora ma gadan karno si ilaahay og yahay dad iska noolnool oo ilaahay kibistiisa inu iska hayaan nahay waan iska dijirnaa qaxooti haddaan nahay agoon baa jiro curyaan baa jiro masaakiin walbaa jirto dad baahane haataa boonada xabadeed aan helin baa kunugu jiro saa'id baa loo kala sii dambeeya xabadda caanaha meeqa liibinaya xabadda caanaheed meesha ugu yar waa konton shilin meesha kale waa lixdan shilin halka xabadda caanaha aheed baastiya sokor kiilada haafka sokortaa saddex kun iyo laba boqol baana laga gadaa ninkiiba helo haaban karo ma goon karno mana gadan karno mana haaban karno mana heli karno maxay aheeday kiiladii burka aheed waxaana laga gadaa maxay aheeday boqol shilin halkii kiilada boqol shilin burka ahaaye muslimka aan u qasminaynin qofka xaaskee boqol shilin baana laga gadaa ama boqol iyo labaatan ama boqol iyo soddon meelahaasaana laga gadaa waan dhib qabnaa qaxootigaa nahay waan dambeenaa haataa waxaaba nooga sii daran biyihii madooba hadda biyihii madoobaana haataa waana laga goostay maxay aheeday dad dhib qabo oo baahana leh oo curyaan leh oo dad idiloo guri aan kasoo bixin oo wada curyaame ay ku jiraan baan nahay agoon baan leenahay nooc walbeetaan leenahay qaxootiga waan ku dibjirnaa waana ku dambeenaa saaida baan ugu dambeenaa wixii muslim ahoo walaalahoo wax noo haaban karo ama agoon wax u tari karo ama curyaan wax u tari karo ama wax goomoon oo rajooyna agoomee wax u tari karo ama dad maxay aheeday xaas ahoo iska imaaday oo intuu soo cararay hadda intii imaaday wuxuu kusoo guuray iyo lug iyo gacan wuxuu ku imaaday intuu soo guuray oo boono male haddana la yidhi oo dhib qabo oo soomaali ilaahay ilaahay isku keenay baana qaxooti cusub aanaan nahay xabadii caanaheed konton shilmaan nagala gadan hayaa bukuskale haddaan doonana saddex kunaa nagala gadi haayaa haafka bariiska saddex kun baa nagala gadi haayaa meel aan u boodno waan lanahay meelaan joognana ma hayna waa tahay bakaal waxaad ka warbixisaa qoyska ballaaran ee aan qofna u shaqo tegin ee maanta sicirbadankaas saameeyey qaabka u nool yihiin saamaynta ku yeeshay noloshooda ma badna maryadhaq iyo rafaad iyo inta ku dhac iyo ilaahay kuma daraada qorya dusha ku qaada iyo ilaahay kuma dara qaxima coo soo guri iyo ilaahay waxyaala noocaas oon lagu noolaan karin laakiin ilaahay baa nolosha ayaan ku noolin lacagtay helaan maxay u geysaa boqol shilina helaan boqolkii shilin maxay goyni way xabadii caanaha konton ilaa lixdan lagadi haya marka dhibkana haysta waa intaasi in kasii weyn dhinaca kale mid kamida horjoogayaasha qaxootiga ayaa barnaamijka caweyska u sheegay in qaxootigan ay wajahayeen xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kuwaas oo aan helin wax gargaar ah danay wakhtigii ay soo gaareen xeryaha iyadoo toddobaad kasta qaxootigan ay soo galaan xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari maxamed ibraahim xasan baalidaani ani toban iyo saddex xaafadood baan mas-uulka ah dadka qaxootigeeduba hadda soo gelaya hadda nafteeda way soo socdaan dad badan baa soo qulqulaya kaararkii darraad la bixinayo waa la xiray dad badanoo hadda daararkii kaararkiin aan soo gaarin oo na korjoogaa jira oo dhibaataysano waxa aan siin karin aan ahayn annaga nafta annaga qaxootigii hore markaan nahay annagaaba dhibaataysan waxaan hayna malaha marka dhibka waa jira wax baan aruurinaa waxaaan ururna xaafadaan galnaa wax baan sii aruurinaa annagana waxaan qaadanayna waxa aan qaadanayna naguma falno waan u qaraana qaraan ahaan waa xayada wax u qabanayo malaha wax waxaa loo qabanayo malaha dadki way rafaadsan yihiin horay ka soo qulqulayaan dee abaartii ay soo laabatay dadki dadkii dee meel ay joogaan bay waayeen dhegaystayaal halkaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oon uga hadalnay sicirbararka iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub base aan dib ugu wareejiyey mikrofonka saaxiibka ee axmed nuur
mahadsanid cabdisalaam haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka
Thank you.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeennii caweyska dhadhaabee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofka doonaya macluumaad deeriya wuxuu ka heli karaa boggeenna internetka ee soomaaliya at v a news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebooka barnaamijka waxaa idinla